Ururka dhalinyarada degmada Kismaayo maalmihii la soo dhaafay waday olole ballaaran oo bilic soo celin ah isuguna jiray nadaafad iyo dilbeeris ayaa duleedka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose loogu sameeyey kulan qada ah kaasoo loogu dhiirigelinayay islamarkaana lagu mahadcelinayay dhalinyarada ka qayb qaadatay barnaamijkaasi kulanka dhiirigelintii mahadcelinta oo uu soo agaasimay gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmada Kismaayo ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiinta ururka dhalinyarada iyo qeybaha kala duwan ee dhalinyarada degmada Kismaayo qaar ka mid ah dhalinyaradii ka qayb gashay kulanka qadada ee mahadcelinta iyo dhiirigelinta isugu jiray ayaa ka hadlay dareenkooda bismillahi raxmaani raxiim maanta waxaan joognaa magaalada bannaankeeda dhalinyartii degmada kismaayo waxay muddo toddobaad ah iyo wax ka badan wadeen ololaha nadaafadda ee loogu diyaargaroobayo maalmaha xurriyadda ee xuso xaaqo ololahaasayt waxaa ka qayb gashay dhalinyar degmada kismaayo ka tirsan ee aad u tiro badan oo uu hogaaminayay gudoomiyaha dhalinyarada ee degmada kismaayo ee abaadir xaqiiqdii ololahaas wuxuu ku bilaabay si qurux badan gabagabadiisina wuxuu noogu soo dhammaaday si qurux badan ololahaas waxaan ku bilownay nadaafad aan ka sameynaynay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha bannaankeeda oo xaqiiqdii caligaroob badan uu rogay ama geedka loo yaqaano garanwaaga ugu dambeynna wasaaradda waxaan ku guulaysanay in bannaankeedii caligaroobkii iyo wixii yaallay aan ka qaadno waxaa inoo xigay oo aan qabanay inaan wado ka mid ah wadooyinka magaalada Kismaayo aan nadaafad ka sameeyno oo xaqiiqdii roobka uu kusoo gadiyay carro badan tiina waxay inoogu dhamaatay guul sidoo kalena isla wadadaas waxaan ka sameynay rinjiyeen kuraas aad u qurux badneed oo dhex taalay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyaguna waxaan ku sameynay rinjiyeen oo ahayd xaqiiqdii wasaaradda ka dhalinyaro ahaan aan hoos tagno ahna wasaaradda ay tiimkeenan inta badan shaqadoodu taal dhalinyarada soomaaliyeed waxaan leeyahay aan isku duubnaadino aan mid ahaano aan deegaankeena aan kusoo kordhino wax walboo wanaagsan deegaanka anagaa iskaleh dalka inagaa iskaleh dhallinyaradaa iskaleh dhalinyaro aan u istaagino sidaan dalkeena iyo dadkeena aan wax ugu soo kordhin lahayn